asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hawreega wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaalay walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
ismaqal wanaagsan saaxiibeel habeen wanaagsan waa habeennimuhu axad ay sii baxeyso isinayaana soo gelaysaa taariikhdan waxay ku beegan tahay labaatanka bisha labaad ee februaayo sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega aan kusoo qadan doono intii kan aad ku dhegeysta doontaan hadduu eebba raali ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona xafiiska hantidhooraha guud ee qaranka ee soomaaliya ayaa war ka soo saaray heshiiskii wasaaradda batroolka iyo macdanta ee la gashay shirkadda lagu magacaabo costalan exploration l t d waxaana wasaaraha xafiiska hantidhooraha guud ee qaranka uu ka dalbaday in baaris deg dega lagu sameeyo islamarkaana shaqo joojin lagu sameeyo wasiirkii batroolka ee soomaaliya ee arrintaas kula kacay iyo shakhsiyaadkii ku lugta lahaa qorqoraalo xafiiska kantaroolaha guud ee soomaaliya ee kasoo baxay ayaa caawa soo gubi doonaa saaxiibyaal isla warar arrintaas ku saabsanaya hogaamiyaha xisbiga wasiir cabdiraxmaan caashukuur rasamo oo shir jaal ku qabtay ama xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu ka hadlay heshiiskaas wasaaradda batroolka ay la gashay shirkadaasi haddaba shirkiisa jaraa'id waxyaaba uu ku faahfaahin ayaa soo gubi doonaa caawa barnaamijkan wareega qayb ka noqon doona qodobada kale waxaa qayb ka ah guddiga doorashooyinka maamulka hirshabelle ayaa soo gabagabeeya doorashada lix kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka oo maanta lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kuraasta la doortay waxaa ka mid ah kursiga sida ugu weyn isha lagu hayay ee la taliyihii hore ama anraada agaasimihii hore ee nin safaad asiin xaaji dahri u tartamayay islamarkaana uu kusoo baxay doorasho halkaa ka dhacday waan soo gabi doonaa markii ugu horeysa halkaa uu tegayna khudbad uu jiiday shan sano kadib faad yaasiin xaaji daar waxyaaba uu ka hadlay iyo xildhibaanadii kale ee la doortay ayaan soo gabi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doonaa madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni wuxuu maanta gaaray magaalada lagu magacaabo amarkaas anraade waxaa markaasi lagu soo dhaweeyey degmada lagu magacaabo waaciye ee gobolka hiiraan ka tirsan safaro qorsheysan uu maalmahan soo dhaafa maalmihi lasoo dhaafa halka uu ku tegayay ayaan soo gubi doonaa xilli magaalada boosaasan loo diyaar garoobaya doorashada in halkaasi ay ka dhacdo deegaan doorashada labaad wararka ugu dambeeya safarkiisa soo gudbi doonaa beelaha banaadirigana waxa ay markaasi maanta muqdisho ay ka dhigeen barnaabax ay ugu soo horjeedaan guddiga wasaaraha uu shalay magacaabay ee markaa uu sheegay in ay soo baareen cabashooyinkii ka soo gaaray waxayna dalbadeen in loo madax banaaneeyo kuraastooda shanta kursi ah ee markaa la asteeyey in maalmaha soo socda doorashada la qabto hase yeeshee wasaaraha uu hakiyey qodobadaasi wix soo kordhaca waad maqli doontaan cabdicasiis saad mire ayaa farsameynaya ee kusoo dhawaada markale barnaamijka wareega
fariinta nabadda iyo wada noolaanshaha
mar kasta oo aan u dhibtoonno u dhididna nabadda waa yaraanta dhiigga aan ku daadinno dagaalka
ujeeddada guud waa in ay noqotaa dib u heshiisiin waa in ay ugu dambayn u adeegtaa in ay hoos u dhigto amaba meesha ka saarto gidaarrada isfahamla'aanta
markaad samayso waxa saxda ah ee nabadda la xidhiidha waxaad helaysaa dareenka xasilloonnida ku xidhan samee mar kasta iyo marar kale
in aad nasato naftaada kalsooni hesho xor noqoto waa furiyaasha waxqabad guul leh wax kasta ka hormari nabad ku wada noolaansho
soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka
digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaya yaa garan kariya dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan badan dooc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodu innagaa issuulaynay ajnabi uma dacwooneen hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
saxbeel habeen wanaagsan barnaamijka horeega wararka afar labaatanka saacadaadana dalsana magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan qeybaha ugu horey barnaamijkiina caawa ayaan guudagelaynaa waxaan ku bilaabanaa xafiiska kantaroorada guud ee qaranka ayaa war-saxaafeed ka soo saaray heshiiskii uu shalay shaaciyey in uu galay wasiirka batroolka ee soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed waxa uu dib eegis ku sameeyey hanaanka iyo habraacyada loo maray heshiiska la shaaciyey inuu saxiyo wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee ku aadanaa bixinta toddoba xirmood oo shidaalka soomaaliya waxaa xafiiska dhibdhegista ugu soo baxday in si toos ah loo baalmaray dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sharciga iibka qaranka oo lamarkiisu yahay sharciga l r laba iyo labaatan iyo wax ka beddelkiisa sharciga batroolka iyo habraacyada markaas dhaqangalka ah ee dalka kuwaas oo markaa loo asteeyey in lagu maamulo gelidda heshiisyada caalamiga tallaabadaas ayaa khatar mug leh kuwa la baadhiiray kheyraadka ummadda soomaaliyeed iyo dhowritaanka markaasi dhigaalka hantideed ee jiilka mustaqbalka haddaba hanti dhowrka guud ee qaranka asigoo uu ka gudanaya waajibkiisa qaran ayaa waxa uu ku wargelinayaa wasaaradda batroolka iyo macdinta iyo heedaha quseydaba inuu heshiiskaas gebi ahaanba waxba kama jiraan yahay sidoo kale xafiiska wuxuu uu warqad u gudbiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adaha markaasi ku shaqada leh si loo hubiyo laguna goongaaro haddii ay jiraan falal musuq ah oo ay saameyn ku leh saxiixa heshiiska sharci darada ah ay ku lugto lahayd baa layidhi shirkadda cosland exploration iyadoo markaasi la tix raacayo shuruucda dalkeena iyo markaasi raacyada kale ee u yaalla intaa waxaa dheer in xafiiska hantidhoraha guud ee qaranka uu galdacwadeed u gudbiyey xafiiska xeerlaalinta guud ee qaranka si ay waajibaadkooda sharciga waafaqsan ay ugu gutaan natiijada baaritaanka ayna ula wadaagaan ummadda soomaaliyeed sidaas si lamid ah xafiiska hantiroorada guud ee qaranka isagoo ka jawaabaya codsi ka soo garay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble kaas oo ku qotumay in baaris lagu sameeyo heshiis sharci darra ah ayaa xafiiska waxa uu wasaaraha la socodsiinaya inuu gutay waajibaadkii arrintan kaga aadanaa xafiiska kantaroolaha guud ayaana ku taliyay in wasaare maxamed xuseen rooblo uu shaqo joojin ku sameeyo dhammaanba shakhsiyaadka ku lugta leh saxiixa heshiiska sharci darrada ah ilaa iyo inta laamaha garsoorka ay waajibkooda kaga aadan ay ka gudanayaan ugu dambeyntii xafiiska kantaroolaha guud ee qaranka waxa uu mar walbaba u taagan yahay baaliir ilaalinta hantida ummadda soomaaliyeed iyo hubinta gelinta in la dhaqangeliyo shuruucda dalka iyada oo markaa taa laga duulayo waxaa mar kale aan xasuusinayna hay-adaha dowladda inay ka dhowrsadaan ku-takrifalka hantida dadweynaha iyo markaa baalmarka shuruudaha dalka u yaalla ayaa lagu yiri qoraalka caawa ka soo baxay xafiiska antidoolaha guud ee qaranka ee soomaaliya iyo markaa kanal wasaaraha oo markaa kaga dalbanayay in arrintan baaritaan degdega lagu sameeyo tallaabadan ayaa kusoo aaday shalay markii wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed uu sheegay in shirkadda lagu magacaabo exploration l t d markaa costland exploration l t d uu la galay heshiiska markaa shidaalka uu madaxweynaha uuna la ogyahay inkastoo madaxweyne farmaajo war ka soo baxa madaxtoodana lagu sheegay in heshiiskaas waxba kama jiraan uu yahay madaxweynahan uusan waxba ka ogeyn si isku mid ayay dhinacyadu labada xafiisba ay arrintan ugu soo wajeysteen dhinaca kale waxaa idin asikul uga hadlay hogaamiyaha xisbiga wajir musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur rasame shir jiraad uu qabtay xafiiskiisa ayuu isna faahfaahin kaga bixiyey heshiiskan la sheegay shalay in uu wasiirka galay xafiisyada ugu seeya dalkana ay si isku mid ah ay ugu soo horjeyseen waxaana hadaladiisa kamid ahaa
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan shirkan jiraad u qabtay oon ka hadlayaa heshiiskii la saxiixay dhowaan oo ku saabsanaa shidaalka soomaaliya sidaad la socotaan shalay unbaa warbaahinta waxaa laga warhelay heshiis oo wasiirkii badroolka la galay shirkadda liraa costina shan iyo tobankii februaayo waxaa noo sheegay heshiiskaas inuu jiro shirkadda costilin markay ku qortay ay ku baahisay websitekeeda ka horna aanan ogeyn oo shirkaddaas ayaa baahisay sababta ay shirkadda u baahisayna waxay ahayd inay adduunka ogeysiiso inay dowladda soomaaliya heshiis la gashay si ay shirkadaha waaweyn ee shidaalka qodaahu ay ugu tartamaan kontraagaas ama heshiiska shidaal ee iyaga la siiyey markii uu soo baxay heshiiska ayuu wasiirka hadlay uu sheegay inuu jiro heshiiskaas uuna caddeeyey inuu u diray madaxweynaha muddaxdeedkiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo in heshiiskaas isaga ah la galo xogta aan helayno dadka kacabdow heshiiska ay noo sheegeen waxaa waaye in xirmo kasta ama ceel kasta laga qaatay laba milyan oo dollar oo lagu magacaabay boonis ama wax la yidhaahdo dowladda in la siinayo oon ogeyn ilaa hadda meel ay ku dhacday oo ah afar iyo toban milyan toddobada ceel ee la sheegay markii lagu dhufto iyo laba milyan oo dheeraad ah oo dadkii howlahaas dhinaca soomaalida fasiliteed garaynaya ama sahlayay jeebka loogu riday xogta aan hayna ilaa hadda waa lix iyo toban milyan oo doolar waxaa lagu bixiyey toddoba ceel shidaal oo kuwii ugu muhiimsanaa dalka soomaaliya ah dabcan shirkadda costiline ee taqaanaan hore waxaa loo oran jiray somo oil waa shirkad ayada dhanba lagu kuniyo saddex iyo tobankii la sameeyey loona sameeyey arrimaha soomaaliya oo keliya shirkaddaas yar waxay sii iibin doontaa xogta iyo heshiiska ayay waxay ka iibin doontaa shirkado ka waaweyn ayaga oo laga yaabo markaas inay ceelasha qodaan ceelashaasna waxay ku kacayso qodaalkooda balaayiin doolar oo dadka soomaaliyeed hantidoodii iyo dhaxalkoodii ah intaasba waxaad ogtiin ayagoo xilli kale guura lagu jiro doorashadiina ay ka dhiman tahay dhowr cisho in arrintaas lagu dhaqaaqay sida uu wasiirka caddeeyene oo madaxweynihii hore ee madaxweedkiisa dhammaaday haatan u taagan tartanka xilka madaxweynaha oo arrintaas kulug leeyahay walow uu inkiray waa caadadii lagu yaqaanay wax walba inta amro ka shaqeeyo sameeyo hadhowiin oo inkiro laakiin middaana kuwii la isaga harayay ma aha sidaas daraaddeed shacabka soomaaliyeed xogtaas horta waxaan uga mahad celinaynaa oo nala wadaagay shirkadda costline ee dowladda soomaaliyeed ama kooxdii waxa soo siixday nooma aysan sheegin dalkeenna waa hodan waxaa ka buuxa khayraad waxaa ceegaaga macdan iyo shidaal iyo gaas iyo nooc kasta ah laakiin in la xabo ama la dibandaabiyo ama dadka soomaaliyeed aan looga faa'iideynin ama oo lagu noqdo jaxiim ama jahanab oo lagu noqdo ma rabna waxaan rabnaa inaan ka faa'iideyno sharciyaal loo sameeyey habraacyaal loo abuuray in dowladda federaalka iyo dowlgoboleeda wada jira iyo dadka soomaaliyeed oo ka warqaba arrintaas meel cad lagu seexo taariikhda ma dhicin soomaaliyana kama dhicin dal kaloo adduunkana kama dhicin in heshiis intaas la eg oo toddoba ceel shidaal balaayiin doolar ay ku kacayso in dal shisheeye lagu saxiixo si dhuumalaysiha loo saxiixo iyadoo hanti dhowrka uusan joogin xeraalinta aysan joogin gariiqaadkii guud uusan jeegin xukuumaddii iyo guddigii wasiirada loogu talagalay arrimaha inay wadahadal ka galaan aysan joogin dowlad goboleeda waxba ka ogeyn ra-iisul wasaaraha iyo gaasiinta iyo madaxweynaha madaxweyneedkiisa dhammaayana ay ka kala carareen laakiin wasiirkii uu sheegay in uu arrintaas madaxweynaha la ogaa wuxuuna caadaystay sidaan hore u sheegay wax kasta inta inkiro uu asaga yahay ninka diray soomaalida taas inay ka daashay ayaa hadda muuqata waxaan rabnaa marka oo aan dalbanaynaa tallaabooyinka soo xigxiga in la qaado in tallaab oo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ka qaado ciddii falkaas ku lug lahayd hadday tahay guddi iyo hadday tahay wasiir intaba labo in xogta iyo macluumaadka ay hayaan gacanta dowladda lagu soo celiyo oo hadda laga soo bixiyo gacanta dadkii isku dayey inay lunsadaan arrintaas iyada ah waa in hanti dhowraha guud iyo gariiqaanka guud ay arrintaas ka soo saaraan iyo xukuumaddaba mowqifkooda ay caddeeyaan si shirkadahaasu aysan hadda ka bacdi suuq u sii geynin oo shirkado ka waaweyn aysan ka sii iibsanin heshiisyadaas oo ay cadyihiin heshiisyadaas inay yihiin kuwo buray ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo hantida laga qaatay shirkadahaas laguna soo celiyo ama ayaga loo celiyo maadaama ay bixiyeen maadaama heshiiska la burinayo ama lagu soo celiyo maaragtay waana caddaan doontaa shirkadahaasu waxaan shaki iga jirin in ciddii lacagta ka qaadatay ay ayaga dacwaysan doonaan oo ay dabageli doonaan hadday tahay madaxweyne hore hadday tahay wasiir iyo hadday tahay guddiga intaba hantida ummadda soomaaliyeed waa maguuraan waa dhaxal dadka soomaali ay leeyihiin waana aaminsannahay in la soo saaro shidaalka waana aaminsannahay gaaska in la soo saaro waana aaminsannahay macdanta in la soo saaro dalkeenu waa hodan dadkiisana looga faa'iidaysayo laakiin luuq mugdi ah iyo meel qarsoon ma aha in arrintaas ayada ah lagu sameeyo sidaas daraaddeed annaga shantii sano lasoo dhaafay waxaan u taagnay aan u taagnaa doonaa inaan ilaalinno hantida dadka soomaaliyeed aan badbaadinno hantida qaranka oo aan ilaalinno kuwa isku dayaya inay la dhuumaalaystaan ama ay la tuugaystaan aan ka hor istaagno sidaas daraaddeed mar kale ayaan ugu baaqayaa ra-isul wasaaraha iyo xukuumadda xilgaarsiinta inay arrintaas tillaabta degdega ay ka qaadaan wakhti ma harin sida ugu dhaqsaha badan hantidowrka guud iyo gariiqaanka guud iyo dhammaan heshiiskaas la isugu tago sidii loo gurin lahaa waxaa dadka soomaali u sheegaya maxamed cabdulaahi farmaajo shan sano uu soo qalmay markii aad dooranayseena waa ini siray shanta sanana xukunka xatooyo iyo sir iyo musuqmaasuq iyo kala tirsanahu ku joogay iyo inuu ka been fariimo ka been sheego waxau isaga bilaawgeedii dhammaadkeeda leeyahay maanta idin kala caddaatay maantaad kala ogaateen haddaad tihiin xildhibaan haddaad tihiin senatar ha ku logoynina dadka soomaaliyeedna waxaa loo baahan yahay iyo dalkiisaba in kooxdaas u eg qowlaysatada ama maafiyada in dalka laga wada badbaadiyo oo aan dhammaanteed ka badbaadino waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaada shirkadda sagal holselaris
shirkadda sagal holselers waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeenna ujeeddada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal holselers agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwo tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal holselers waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal holselers meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafadda dharka iyo jirkaba shaambadii timaha ee shine anglow firdi malasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indomi dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balancy iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal holselaris waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkadda sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarafyaraha ama wac nambarka gaaban ee
shirkadda sagal tayada waa muhiim
iisho maamiyo macaan badana umma cabitaanadan arkay waa cabitaan budac ah oo aad khasanayso weliba waa ku qaso laba liitar oo biyo ah maamiyo sokortiisana wuu wataa sidaas ayaa isku filan loogu bixiya cabitaanka maamiyo horta maxaad ku dooratay dhadhan macaan isku dheeli tiran carab kuna jeclaado shib iska dheh weliba ku darsoo maamiyo da'gaara ma leh qof yar iyo qof weyn wuu ka dhexeeyaa waadna dhihi kartaa isku filan shib iska dheh maamiyo qof helaa cabitaan helay shib iska dheh waana mid kaloo ay kuu keentay shirkadda sagal shib iska dheh waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo kuugu dhow ama ugu hagaag shirkadda sagal holselaris oo xaruumo ku kala leh bakaaro qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agarka sarfiiraha ama wac lambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim shaambo shaambadee shaambada qarnigan ma emeron shaambo oo hal litir ahbaa yes laakiin sideed ku ogaatay emeron shaambo waa la hubaa tintii lagu maydho midabkeedu dhalaal iyo madow indhahaana jeclaysta eegmadooda tintii lagu mayro emeron shaambo jajabiyo agoolmaafish quruxdeeda waadix dhagdhag emeron shaambo waa hal liitar waana mid kale ay ku keentay shirkadda sagal shaambada emeron waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama shirkadda sagal holselaris oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agagaarka sarifyaraha ama waa nambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
ebii hore barnaamijka wareegii wararka afar labaatanka saacraad ee dalsani magaalada muqdisho ayaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka wareega wararka dalsan qodobadii aad soo maqasheen hordhiciya ayaanu weli ku guujirnaahe aan kusii soconno hir shabelle ayaan aadaynaa markaan magaalada beledweynaha xarunta gobolka hiiraan maanta waxaa ka dhacday doorasho lix kursi oo kuraasta golaha shacabka baarlamaanka weytoonaada ee soomaaliya ee deegaan doorasho labaad ee magaaladaasi beledweyne ee maamulka hirshabelle ay ka shaqeynayeen dhexda kursi oo qaybka kuraasta baarlamaanka soomaaliya oo deegaan doorashadu tahay magaalada beledweyne kan koowaad ayaa waxauu ahaa kursiga utoosigiisa hob eber siddeetan lix kaas uu ku guulaystay faad yaasiin xaaji daahir oo ah la taliyaha amniga qaranka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna helay toddobaatan cod iyadoo musharaxii la tartamayeen uu helay afar labaatan cod kursigan ayaa waxaa muddo xidhidkiisii ugu dambeeyey waxaa ku fadhiyey faarax cabdulqaadir kursiga labaad ee tursigiisu yahay hob eber shan iyo toban waxaa ku guulaystay xiise aadan waa xiise xasan aadan oo kolkii horeba isagu ku fadhiyey ka gadaal markii qofkii la tartamayay oo ah maryan xasan cabdi ay tanasashay kursiga saddexaad wuxuu ahaa hob eber eber sideed maxamed deeq barre cumar ayaana ku guulaystay isagoona helay cod gaaraya ilaa iyo siddeetan iyo sagaal cod kan afraad waxaa ku guulaystay maxamed cabdulaahi xasan oo helay toddobaatan iyo siddeed cod doorashadan ayaana waxa ay ka dhacday ama ay ku dhacdayba nidaam gacantaaga kursiga shanaad waa hob boqol iyo sagaal waxaana ku guulaystay cabdifataax qaasim maxamuud kaasoo kolkii horeba ama markii horeba ku fadhiyey wuxuuna helay cod gaaraya sagaashan iyo laba cod kan ugu dambeeyana waa kursiga jirsigiisu yahay hob eber toddobaatan afar waxaana ku guulaystay cabdikariin cumar xuseen oo helay cod gaaraya ilaa iyo sagaashan iyo sideed cod daba doorashada ayaana maanta ah guddiga ay soo gabagabeeyeen islamarkaana waxa ay sheegay inay gudageli doonaan dowlada kale ama kuraasta kale ee taalla magaalada beledweyne ayayna maalmaha soo socda ay shaacin doonaan haddaba waa kuwan qaar ka mid a ama musharaxiintii kuraastii maanta ku guulaystay ee xildhibaanada noqday uu ku jiro taliyaha ama taliyii hore ee hay-adda nabadsugadda iyo suudan qaranka soomaaliya inisa faad yaasiin xaaji daahir haatan ah taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo kadib markii ee doorashada ay ku guulaysteen si kooban khudbado ama hadallo ay jiideenna waxa ay ku yiraadeen aan u dulqaataan inta howsha qaran ay ku guda jiraan iyadoo aan la socono cudurrada hadday kala duwan yihiin daawadana inay kala duwan tahay sidaasna uu dhakhtarka kula tacaamulo qof waliba cudurka hayo daawada ku habboon inuu siiyo cadaaladana sideedaba ma aha qofka siduu isaga u arko cadaaladda waxa weeyaan ilaahay ayaa caadil ah inta kale waxa weyaan waa ay dadaalaan waxay asiibaanna ajir ayay ka helaan waxay qaldaanna markaa kadib waxa weyaan ilaahay ayay ka cabis weylistaan marka waxay la tahay guddiga runtii inuu aad iyo aad u dadaalay ilaahay waxaan ka rajaynayaa awaalkooda inuu iyagana gudo waxaan u mahadcelinayaa hay-adaha amniga iyo difaaca runtii afar iyo labaatanka saac u taagan inay qabsoonto doorashadan qiimaha leh iyagoo ah isha keliya aan hurdin shacabkana uu ku ladho hurdada waxaan u dardaarmayaa dalkeena xaaladda adag uu ku jiro aawadeeda inay aad iyo aad ugu dulqaataan kana shaqeeyaan siday shacabka ugu dhowaan lahaayeen ula saaxiibo lahaayeen khayrna kaga noqon lahaayeen in horumar dalka iyo dadkaba ay gaaraan ergada sharafka leh waxaan idin leeyahay runtii kuma cusbi xilkan afar sano hore ayaan soo hayay bini aadam ayaan ahay wax qalda waxna sax malaa'ig ma ihiyo wixiis oo dhan ay wada saxan tahay shaydaan ma ihiyo wixiis oo dhan ay wada khaldan yihiin intaas ayaan u dhexeeyaa waana dabeecadda bini aadamka waxaan rajaynayaa wixii aan qaldayna inaad iga cafisaan waxaan saxayna inaad igu dhiirigelisaan waxaanse idin sheegayaa maskaxdii shalay iyo khibradii shalay iyo indhihii shalay iyo dhegihii shalay aan hayay mid ka duwan ayaan maanta leeyahay aqoontii aan u lahaa dadka iyo deegaanka shalay mid ka duwan ayaan maanta u leeyahay waxaan rajaynayaa marka anigoon ku qanacsanayn xaaladda deegaan iyo xaaladda dad ahaan oo aniga aan matalo ha noqoto beesha aan matalo ama ha noqoto deegaanka gobolka oo idin inaanan raali ka ahayn kuna qanacsanin xaaladda uu ku sugan yahay waxaan qayb ka noqon doonaa anoo kaalmaysanayo walaalaha xildhibaanada ku soo biiri doona ee gobolkan matala inaan ka wada shaqeyno waxaan wada leenahay oo aan wada ilaashano iyadoo qof kastaba xuquuqdiisa siyaasiga ah iyo midda madaniga ahba la ilaalinayo ugu dambayn waxaan runtii u mahad celinayaa madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo madaxda kale madaxweyne ku-xigeenka yuusuf haga dabageed iyo guddoonka baarlamaanka doctor luqmaan walaalkay siraaji iyo sidoo kale guddoomiyimaha oo runtii mas-uuliyad adag qaaday madaxweynaha si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa kaalintii wacnayd uu ka qaatiyey islamarkaana uu ku baajiyey dhiiggii macnadarada ku daadan lahaa dhallinyaradan isku horkeyni lahaa bulshadana barakicin lahaa inuu baajiyey maantana suuro geliyey muddana u sugay inay maanta waxaan ku naaloonayno aan gaarno waan soo daahnay oo hiiraan waan ka soo daahnay laakiin taasi waxay baajisay wax kastoo xun oo ay ku farxi lahaayeen cadowga soomaaliya ama cadowga dowlad goboleedka ama dowladda hirshabeelle ayay baajisay sida saxda ah qofka inuu sidii bakeelaha camal u degdego oo uu wax qaldo oo uu dad laayo oo dhallinyarada ay naga baxaan oo hooyooyinkeena ay barakacaan waxaa dhaanta inaan sida diidiinta camal u socono sida saxdaa u socono wadada saxdaa u socono go-aanka saxdana aan qaadano doorashadan waxaan u rajaynayaa inay si wanaagsan kusoo gabagaboodo waa mahadsantiin salaam calaykum
waraxmatullahi maantay in hawshii aan usoo halgamaynay ay suurowdo marka xiga waxaan u mahad celinayaa ergada ay dooratay oo si laab furan iyagana codkooda ii siiyey sidoo kale waxaan u mahad celinayaa oo aan aaminsanahay in aysan la'aanteed aysan dhacdeen ibraahim axmed inji walaalkay oo gartay inuu markaa iga tanaasulo tartanka waan ogahay haddii uu ila tartami lahaa tartanku inu adkaan lahaa markaa uu natiijada dhacdaa ay mar kasta ay noqon lahayd qof kasta wax uu markaa uusan filan karin ama natiijo cod markaa dhinaciina soo xiga marka ibraahim waxaan leeyahay walaalkay waxaa tahay qof aliyeya waxaa tahay qofkii markaa gartay in natiijada ay maanta ay suuro gasho sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddiga ee arrintan qabanqaabiyey waxaa idin ballanqaadayaa insha allah afar sano soo socoto kursiga tirsigiisu yahay eber eber sideed inaan u shaqeeyo insha allah anoo ku shaqaynaya taladiinna iyo tusaalihiinna sidoo kale waxaan u mahad celinayaa odayaasha beesha ee soo xulay ergada dhammaantiin waa mahadsantihiin maalin wanaagsan
bismi raxmaan raxiim mar labaad guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed odayaasha dhaqanka hawlwadeenada iyo ergada iyo marti sharafta waad mahadsantihiin waxaan idinka mahad celinayaa tixgelinta iyo dulqaadka culeysaadka ay leedahay doorashada iyo waqtiga adagaynu ku jirno inaad u dulqaadatay waan idinka mahad celinayaa waxaa kaloo idinka mahad celinayaa xaaladda hadda lagu jira aadka u adag wax badan
waan hadda sheegi lahaa waxaan saamaxayn waktiga iyo duruufaha ugu horreyn waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii shalay dhibaatada iyo culaysku uu ka gaadhay mashaqadii halkan laga soo gaadhay oo dad qaraabo iyo ehel iyo saaxiibo ahaa ay ku waxyeeloobeen annagoo kuwaas ka fiiraayeysan baan u tacsiyeynaynaa waxaan sidoo kaleeto doonayaa inaan u mahad celiyo cid walba oo qayb ka noqonaysa geedi socodka doorashooyinka baarlamanka kow iyo tobanaad baarlamanka ay yeelanaysa jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo runtii ah marxalad aada u adag iyo waqti aada u adag iyo mashaqo aada u badan inayna hortaallo qof walba oo kusoo biiraya ama qof walba hore ugu soo jirayna wuu dareensan yahay xaalad kasta oo adag aynu ku jirnana waxaan dareemi doonaa intii aan hore usii dareeminay in ka badan waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta oo kaleeto aynu waddadii horumarka iyo aragtida cusub u guurayno waxaan ka codsan lahaa guddiga doorashooyinka herarkiisa kala duwan in ay u dulqaataan una dhabar adeygaan marxaladda lagu jira ee mashaqaysan sida ay dowlkooda mar walba u dhammaystiri lahaayeen annaguna intii waayo aragnimo iyo aragti aan leenahay inaan hadda kadib idinku garabi taagno annagoo idinka mahad celinayna inaad noo sabirteen waxaan sidoo kale u mahad celinayaa maamulka dowla deegaankeenna oo iyaguna runtii isxilqaan badan dhinaca amniga iyo hirgelinta doorashadaba isku howlayo ximday in loo mahad celiyo gaar ahaan waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahad celiyo ciidamada ammaanka ee hirgelinaya xaaladan adag inay doorasha qabsooto doorashooyinku waxaad ogtihiin inay tabashooyin iyo xanaf leeyihiin tabashooyinkaa iyo xanafkaas kursigaa u tartamaya laba boqol toddobaatan iyo afar intii bahwadaagta laahaynu si gaara u quseeyeyna inaan tabashadooda ku xalinayn habka ugu wanaagsan ee tanaasul iyo is-aragti fahan ay uga dhici lahayd taasoo runtii ah haddii la xaliyo qof walba inta itaalkiisa inuu inta mujtamaca kaleeta uu soo gaarsiinaya xalis mayso taana waxaan ka noqonaynaa tusaalaha ugu horeeya tabashooyinka iyo xanufta ay leedahay doorashadu inaan ka xalino dhankeenna kadibna la soo gudubno dhanka dadka kaleeta ay qusayso aada iyo aada baad u mahadsantihiin waxaana ilaaha hambalyo wadajiira
habeelix ibraahim iskuuriga degeysanaysaan dalsan muqdisho somaliya adan kala socotaan saaxiib yaal meelaha banaadiriga ayaa muqdisho waxa ay maanta ka dhigeen barnaamij waxa ay ugu soo horjeedaan guddiga ra-iisul wasaare maxamed xuseen rabe uu shalay magacaabay guddigana waxa ay sheegeen in markaas uusan waxba ka qaban dhinaca bulshadooda waxayna dalbadeen in loo madax banaanayo waraasadooda shanta ah ee markaa doorashadooda lagu qaban doono magaalada muqdisho dhinaca kale waxa ay markaasi ay sheegeen inaysan aqbalin in shakhsiyaad beesha ka mid ah in kursiga loo xiro islamarkaana taa ay ka dhan karto cawaaqib xumo waa kuwan qaarkood oo maanta warbaahinta la hadla waxaanba la yaabanaa ciddii loo talin lahaa waxaan la yaabanaa ciddii loo talin lahaa shanta banaadiri waa kuwaan halkan joogaan afarta dhinac fiiriya yaa waayo dadka la doortay yaa waayo qofka kursiga la siiyey intay ka yimideen dadkii degnaa reer banaadiriga waa kuwaana yaawaayo qofka kursiga la siiyey mudana ra'iisul wasaare waxaan kaa raadsanayno waa caddaalad waxa naga maqan waa xaqaydi kursiga annagaa iska leh shalay adigaa ballan ku qaaday kursi walba qofkiisa inuu u soo tartamo annaga inaan annaga inaan kursigeennu u soo tartanno diyaaraan u nahay qabiil walbaba asigaa kursigiisu u soo tartamaayo maxaa jira dad la'aan maa ka dhacday beledka qofka qabiil walba muddaduu leeyahay see kursigeenna loo siin karaa qabiil kale af- eh, shanta xamar waa kan odayaashooda waa kan dhallinyaradooda waa kan habeenkooda waa kan inta layska yimid meesha laga yimid maba naqaanee kuraastayna la siiye xaggee u wataan kuraasta ilaan xamar annagaaba joogne xamar reer xamaraaba nala yiri reer xamar maxaa naloo yiri annaga ma waxaan leenahay meelaan tagno goof kale maa meel nooga yaalo meelaan ka imaana kale baadiye maan qabnaa war annaga baadiyaheena iyo goofkeena iyo gogasheenaba banaandirow ku yaalaan mudana ra-iisul wasaare kuraastan shanta kursi ah dadkoodii waa xaadir way taagan yihiin qof walbaba kursigiisu wuu u baahan yahay annagana kursigeena waa u baahannahay qof walba kursigiisa asigaa diyaar u ah dadkan kursi doonka ah ee meelay ka yimid horta annaga maba naqaano ilaan banaadiri waa haddii la dhihi lahaa annakaaba banaadirkii oo dhex joognoo degan guddigan aad iskugu keenteen meeshaas oo cadaaladda aan ka shaqaynaynin horena waa u dhahay haddana waa dhahay ilaahay haqa ha idiin tuso dadka masaakiinta kuraastooda ka leexda war xilal badan oo la qabsada adduunyada waa yaalaa maxaa kuraasta ummaddan masaakiinta ah idin tusay war ummaddan ummad hore iyagaba usoo dhibtoodeen waaye war ummaddan maanta waxay ku fadhiyaan waa hal kursi waa halka kursi waxaad haddana ooga daba timideen oo aad rabtiin inta kursiga ka tuurtiin qof kale inta la keeno kursiga la saaro lagu fadhiisiyo taas cadaalad ma aha mudan ra-iisul wasaare taas cadaalad ma aha waxaan kaa rabnaa inaad cadaalad samaysid adigoo raalli ahaanaysid mudana ra-iisul wasaare horena waa kuu dhahay doorashadan iyo kursigan hoos u fiiri haddana waa ku taagana war kuraastaan hoos u fiiri annaga kuraasteena waa rabnaa war annaga haddaan hub haysanin ulalaan haysanaa dhagaxaan haysanaa maxaa dhacay war annaga mar walba ma cabursanaanaynaa oo mar walba dhib baan ku jiraynaa war halka kursi noo daaya qabiil dhanaad waxaad siiseen hal kursi war bax soo fiiriya meelaha dhan oo idinka aad xakuntiin meeqo qof oo annaga reer banaadiriya ku jiro war boqol markaa idinka tihiin saddex qof aana ugu jirto ama laba qof war ilaahay maa ka cabsatiin kuraasta ha naloo daayo kuraasta ha naloo daayo mudane ra-iisul wasaare kuraastan shanta kursi ah dadka masaakiinta reer banaadiriga ah reer xamarka ah dhulkoodii degan kuraastooda ha looga leexdo waxeenna maanta wuxuu ku saabsanaa ama ujeedkiisu ahaa warkii shalay ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ee bulshada beelaha banaadiriga ay u arkeen in uu yahay war marin habaabin ah ee warkaas uu ahaa in cawasho ay ka imaaday qaar ka mida odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga iyo bulshada rayidka taasi waxba kama jiraan waaye ra'iisul wasaare ra-iisul wasaare dadkani halkan iskugu yimaadeen waa dadkii dhibanaha ahaayeen oo loo geystay in kursigoodii la boobo annagana haddaannu nahay beelaha banaadiriga khaasatan dadka la dulmay yeeli mayno in nala dulmo reer xamar waxay dhahaan nafsi ninkiisii aana haliyo marka waxaan ku leenahay nafsiga ka dheeraaw mudane ra'iisul wasaare dadkan dad dhibban waaye idinka haddaad aragteen dad qori qaadanin ama dad dad la dagaalamin ha u maleenina cabsi laakiin nin walbo wejiga ilaahay markuu tago aa loola xisaabtamayaa maadaama ada laguu idmaday doorashooyinkan dowladda federaalka waxaan kaa codsanaynaa qollo walba xaqoodii in la siiyo sidii horebe ay u soo ahaan jirtay oo kuraasta lagu tartami jiray ma yeeleeno in kursi nalaga boobo mudane ra'iisul wasaare xaqa ha la dhooro xaqa ha la dhooro waxaanaha dhallinyarada gol- ee banaadiriga ma ogolna aniga boob ra-iisul wasaare dadkaas soo magacaawday ee u soo magacaawday inay dadkan u soo dhiciyaan kuraastooda dadkaas ma ahan dad sax ah waxay ku socdaan waa tuugnimo kuraasta beelaha banaadiriga faragelinta lagu hayo waa in laga joojiyaa waxaan taas kaa codsanayso dhallinyarada banaadiriga si u wada dhan yihiin waxaan halkan baaq ugu dirayaa odayaasha banaadiriga ee gacankurimiska ah intay meelaha soo fadhiistaan waxaan jirin sheegayaan maanta waxaan ku faraxsanahay isku soo baxaada isku soo baxay oo ah oo ka tarjumaya dulmiga lagu haayo reer banaadir hadal badan inaan ka sheega ma rabo dad badanaa wada hadlay dad kalena waa sugaya ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa guddiga oo magacaawi guddiga aan ku kalsoonnahay ma ahan haddii guddi aad magacaawaysid guddi oo reer banaadir ah oo banaadir xogtooda yaqaana noo magacaa wax alla wixii noo soo baxana waan qaadinina mudana ra'iisul wasaare ballanaad qaati ballankii aad naga qaati noo oofi haddaad ilaahay ka baqaysid ballankii noo qaati noo oofi haddii kale waad arki doontaa adduunyo iyo aakharaba dhibkeeda waa ku soo mari doontaa insha allahu tacaala reer banaantir dhibka aad ku haysid ka daa guddigana waxaad kaa doonaynaa guddiga cusub ee hadda aad magacaawdid guddi oo xaaraan eh waaye waxaan codsanaynaa mid xalaal ah inaad nagu badashid shanta banaadiri waa kuwaan halkan joogaan afarta dhinac fiiriya yaa waaye dadka la doortay yaa waaye qofka kursiga la siiyey intay ka yimideen dadkii degnaa reer banaadiriga waa kuwaana yaa waaye qofka kursiga la siiyey mudana ra'iisul wasaare waxaan kaa raadsanayno waa caddaalad waxa naga maqan waa xaqayni kursiga annagaa iska leh shalay adigaa ballan ku qaaday kursi walba qofkiisa inuu u soo tartamo annaga inaan kursigeennu u soo tartanno diyaaraan u nahay qabiil walbaba asigaa kursigiisu u soo tartamaayo maxaa jira dadla'aan maa ka dhacday beledka qofka qabiil walbaba daduu leeyahay saa kursigeenna loo siin karaa qabiil kale shanta xamar waa kan odayaashooda waa kan dhallinyaradooda waa kan habeenkooda waa kan waxaa idiin sheegaynaa banaadiriga waa afar xamar shan shangaani iyo culummadooda waa tobankaas qabiil waaye iyo qabiilo hoos yimaada halkan waxaa ku dhan marka tobanka qabiil kuraas ma wada lahan horaa loogu dulmay golaha shacabka iyo aqalka sare qabiil walba kursi lama siinin ilaahay wuxuu u sahlay shan ka mid ah kuraasta wakhtigii carto la asteenaaya kuraasta la soo asteenaayey iyo imbegaati ayaa looguayaa lagu soo asteeyey shanta kursi shanta kursi mid ka mida waxaa la yidhahdaa ii sheeg maraya waxaa la geeyey kow horta waxay ahaayeen lix kursi ahaayeen mid ayaa waxaa la geeyey koonfur galbeed waxaa ogeedeen saddex kursi walbo mid ayaa qoondo dumar laga rabay lixdeennii kursi labaa qoondo dumar laga dhigay labadii beel ee qoondada dumarka ahayd way ku fadhisaa horta ha loo ogaado yaabi ama kaag beryahan soo baxay boob aan meel loo dayin oo dhac bareer ah uuna ka socdo xafiiska ra'iisul wasaaraha kaas oo ay kaas oo ay wadaan dad wax magarata ah oo rabaan in ay danta beelaha banaadiriya hoos u dhigaan si aysan ay u helin matalaad mudana ra'iisul wasaare waxaa tidhi annaga cadaalad ayaan ku saha annaga haddaan nahay beenaha banaadiriya ma ogolni dadka gacan kurmisyada ah ee loo soo oo loo soo tashtay in ay reer banaadir baabi'iyaan waxaa kale aan ka digaynaa guddiga doorashooyinka ee hadda magacaawday in aysan ahayn dad cadaalad samaynaya adigna aad anagana kuma kalsoono waxaan ku kalsoonahay dad allah i rasuul yaqaano oo aqoon-yahane ah oo beelaha banaadir ka mid ah inaad soo magacaawd dadka aad soo magacaawdana annaga waa naqaanaa
gabagaba barnaamijka hawreeg wararka afar labaatanka saacada hadalsani magaalada muqdisho ayaan kusii dhoweynahay saaxiibyaal madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa maanta waxa uu markaas gaaray hasigii gobdii hogaaminayo ama galabtooda si weyn loogu soo dhaweeyey degmada haarmo ee gobolka bari ee maamulka puntland halkaas oo safaro qorshaysan uu ka bilaabay madaxweynaha waxaana la filayaa maalmaha soo socda in uu tago magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland soo dhoweyntiisa kadib ayuu shacabka kula hadlay magaaladaasi carmo halkaa uu markaasi u dardaaran iyo soo dhoweynta ugu mahad celiyey
gudoomiyaha golaha wakiilada puntland wasiirada puntland golaha wakiilada puntland labada gole ee heer federaal dadka nagala jooga mas-uuliyiinta kale ee dowladda cuqaasha iyo waxgaradka iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo dhammaan dadka halka jooga iyo ciidamada iyo saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxay ii tahay sharaf gaar ah waxay ii tahay xasuus gaar ah waxaan ka mahad celinayaa maamulka degmada iyo waxgaradka degmada iyo dadweynaha degmada soo dhoweyntan ballaaran ee aniga iyo wafdigaygaba loo sameeyey waxay muujinaysaa sida uu guddoomiyaha sheegay wiilkoodii ugu yimid inaan reer waaciyo ahay intaas ka markhaati kacaysa aad baan iniga mahad celinayaa runtii waana ka cudur daaranayaa habdanka iyo dibudhaca waktiga dheer la joogay marka ugu horeysa waxaan rabaa halka inaan uga tacsiyeeyo cuqaashii shalay ku geeriyootay magaalada boosaaso iyo intii kaleeto oo ay wax ku gaadheen waxaan ilaahay uga baryayaa intii dhibatan inuu naxariista eebba siiyo inta dhaawacantana ilaahay u googa dhayo waxaan sidoo kaleeta halka aada uga cambaareynayaa falalka noocaasa oo muddadii u dambeysay puntland aan islahayn waa kasii suulayaa ee soo noqday aada baan uga xunnahay waxyaabaha noocaasa inay dhacaan waana ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa dowladda iyo shacabka wada jira inay arrintaas tallaabo ku habboon sugidda amniga iyo xasiloonida dadkaan ay kaga qaban doonto waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka reer puntland gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ama boosaaso in laga wada shaqeeyo sugidda amniga deganaanshaha bulshada waxaan aada iyo aada runtii muddadii u dambeysay dhibaatooyinka magaaladii boosaaso ee hooyada u ahayd puntland kusoo noqnoqday waxaan ilaahay uga baryayaa in ay intaasi u noqoto dhaawac ku filan waxaana rajaynayaa bulshadeedu inay arrintaas inay ka gudubto iyaga iyo dowladooda wada jira ayaana aada u rajaynaya amnigana aan ka ogsoon intaa markaa intaa uga baxo runtii waxaa sharaf weyn ii ah kulanka maanta oo aan rajaynayo in uu kulamo kaleeto inta aan joognaan ay noo sii hari doonaan waan kala qaadayaayo arrinta guddoomiyaha uu ka hadlay iyo degmadan iyo horumarkeeda waxaan ilaahay idinka ka rajaynaya si gaara inaan isaga xilqaamo gaar ahaan arrinta ceelka waan ogahay biyo la-aanta baahsan ee dalkaa ka jirta wakti dhow waxaan rajaynayaa inaad war farxadda maqli doontaan waxaan umaaqinayaa gudigii iyo iyo maarayihii wakaaladda intaba inay joogaan baan filayaa haddaanan khaldanayn wejigooda arkaayo warkaan hada joogna in akhira joogaan arrintaas waxaa la rabaa inaad ahmiyad saartaan amarkaasna aad fulisaan haddii hay-ad laga waayo xataa waa inay dowladdu qodaa insha allah waxaan rajaynayaa dabcan dowladdan intii karaankeeda iyadoo bulshadeeda kaashanaysa wixii ay u dhaaratay oo loo egmaday inay wax ka qabatay ku dadaalaysa siday u kala muhiimsan yihiin oo tabartu iyo waktigu u masaawaxay wax badan oo puntland aan awal la taataaban jirin ayaan isku daynay oon isnidhi wax ka qabta wax waa nooga qabsoomeen wax waa nooga qorshaysan yihiin waxa dhimanna waxaan rajaynayaa inay noqoto wax qabsooma waxaan aada ugu faraxsanahay inay dowladdani bartay dadka reer puntland in mashaariic waaweyn la qabsan karo intaasaa dowladdan ku filan in la isku dayi karo in jidadka la dhisi karo in la isku dayi karo in mashaariic waaweyn oo muddo laga baqayay oo ahayd doorashooyinkii dibudhiska ciidanka iyo kala dambeynta iyo sharciga ilaalintiisa waxyaaba badan baa qabsoomay caqabado badanna way jiraan dowlad kastoo adduunka ka jirta iyo maamul kasta oo ka jirana way ka hor imaanayaan waana shay dabiici waxaanse ku faraxsanahay cuqaasha barku haday maqan yihiin halka loo soo qaxay koob iyo sagaashankii cuqaashii iyo saraakiishii sababtay inayn boosaaso maalinna aysan shaqa la-aan noqon oo dekeda boosaaso aysan xirmin waa sumad runtii weyn oo u baahan in lagu xasuusto marka la isku daro marka laga tago arrimo duruufo ama roobab ama waxyaabo jira ay u baaqato dekeda shaqadeeda haddaanan khaldanayn dekedaas sababo iyadoo aysan dooran ay u istaagtay inay toban casho ka badan tahay uma maleynay dhowrkii bilo ayaantii halka ah iyo labaiyo sagaashankii markay wax yar dhaceen intii yareyd dhowrkii berio iyadana ay wax dhaceen intaasaan aan malayn malaynaya waxa waxaa sababayay waxay ahaayeen waxgaradka waxa waxaa sababayay waxay ahaayeen dadka oo isku duuban runtii cuqaasha iyo isimada iyo waxgaradka oo dhan ayaa heerkaas soo gaarsiiyey intii usoo joogtay oo halka joogta inta maqan waa meesheeda way garanaynaa meeshaanu ka nimid qofku meeshuu ka yimid yaqaan ayaa garan kara meesha uu socdo meeshii aan ka nimid way naqaanaa meesha aan u socnana waa meel ka qurux badan inay noqoto oo ah dowladnimadoo taabo gasha wax kale oo ummaddan tirada badan oo halka isugu timid aan wax ugu qaban karnaa ma jirto haddaan dowladnimada midnimada loo aasin oo aysan noqon dowladda la xisaabtami karo oo dowlad adeeg bixin karta oo dowlad waajibkeeda gudan karta haddaysan noqon oan ku xirnayn qof markaa joogay iyo qof tegay taas weeye taan u socono waxaan aada ugu kalsoonahay in waktigii puntland ay ka gudbi lahayd marxaladaha duruufaha qalafsan ee dalka ka dhacay ay keeneen inay aada u dhowdahay waxaan rajaynaynaa bulsho midaysan dowlad mid ah ciidan mid ah sharci mid ah iyo bulsho taladeeda gacanta ku qaadata oo dowladda iyo dadka mas-uulka u ahna la xisaabtanto taas waxaa nooga dhiman aada bay u yartaa dulqaad bay rabtaa caqabadaha ka imaanayana in si wada jiro looga gudbay u baahan tahay intaas waxaan rajaynayaa puntland inta u dhimanna way dhamaysatay wayna dhamaysartantoo doontaa waxaana lagu aasaasay puntland inuusan aysan noqon mid nafteeda keliya ka fakerta inay noqoto tayadana inay ka ka fakerto midda soomaaliyeedna ay ka fakerto marka midda soomaaliyeed tan iyo maalintii la aasaasay iyo intii aan puntland la aasaasine ee maamulkii ka horreeyey uu joogay sideedda sanaha marna kama aysan gaabin dadka dhulkan midnimada soomaaliya iyo sidii dowlad soomaaliya loo heli lahaa wakti badan bay ku bixiyeen naf badan bay ku bixiyeen maal badan bay ku bixiyeen dadkii horaantii sagaashanada jooga waa waa garanayaano marar badan maadaama dakliga iyo dowladdu ay dekadu aada u yareen marar badan baa waxaa la maqli jiray adeegyadaha la iska dhaafo meed heble oo dhib ka jiro oo soomaaliya dhinaceeda kale ah loo xiro intii muddo ah meelo badan oo soomaaliya ah caqabada soo wajahay ama mid abaareed ama mid colaadeed ama mid siyaasadeed waxay kaga soo gudbeen taageero ay ka heleen degaanadan iyagoo dareensanaa in ay tahay waajib saaran waajibkaas weli waa na sugayaa ma dhammaan weligiisna dhammaani maayo maxaa yeele ummad midaynu nahay qaran keliyaanu nahay arrintaasna waxaan u baahannahay garashadaas ilaahay dadkaan u siiyey inay kasii dhabeeyaan waxaan aada ugu kalsoonahay ilaahay idankiis in wax badan oo wanaaga oo aan qabsannay ay noo horseedi doonaan inaan wax badan oo kaleeto naga qabiya aan qabsano dowladnimadu waxay ka shaqaysaa danta guud danta guud markii la helaana danta gaarka ah la helaa haddaanan danta caamka ah oo ugu horeysa nabadda iyo xasiloonida siyaasadeed aan la helin horumarka kale oo dadka ka dhexeeya oo kaabayaasha ama jidadka ama eraboorada ama dekadaha ah lama helaayo waxaad og tihiin magaalada tan waxay u tahay horgale magaalo xeebeedka boosaaso magaalooyinka sherbi markii laga soo bilaabo xaqiiqada waxa weeye waa magaalooyin boosaaso dadkeedu nolol ahaan uu ku tiirsan yahay shaqo ahaanna uu ku tiirsan yahay magaalada boosaaso waxaa ka socota mashaariic aada u fara badan waxaan ku dadaalnay kaabayaasha dalkani uu u baahan yahay in wax laga qabto oo ugu horeyso korontada oo ku xigto airbortka oo ugu muhiimsan tahay dekeda waxaan rabaa halka inaan inugu bishaareeyo wasiirkii dekedahana wuu joogaa wasiirkii hore dekedahana wuu joogaa shaqada laga qabto way ogyihiin waxaan inugu bishaareynayaa dib u eegiddii heshiiska dekeda boosaaso dhowr cashe ka hor ayuu ka soo dhammaaday ciddii kaleeto oo inaga dhexaysay sidii aan rabnuuna ku soo dhammaaday doodeenna ugu weyn waxay ahayd b n o oo heshiiskaas ku jirtay inay ku fashilantay inay shaqadaa wado b n o waxay ahayd shirkad ka tirsan shirkadda weyn ee dadku inta badan shirkadda halka inay haysata loo yaqaanay ee d b wall la yidhaahdo dabcan d b wall si toosa marka hore ma waamuli jirin markii hawshaas aan dhex galnay oo mas-uuliyiinta dowladda imaaraadka iyo shirkaddii baan kala hadalnay waxaa ceeb ku noqotay khaladka ay samaysay b n o annaguna waxaan ka soo taagnay inaan la shaqayn karin xalkii wuxuu noqday inay d b wall oo tiraahdo shaqadii anaa la wareegaya oo qabanaya si aan inii dhiirigelin inaan waxaa qabanayno ay run tahayna dekadda intaanan heshiiska aydan ogolaanin wax ka beddelkiisa horta waa xafaarena xafaaradda meesha ka dhacday ilaa sameeyo ogaado maanta waa markii ugu horreysa dekadda boosaaso meelo aan wax lagu xidhi jirin dee wasiiradii waa joogaan in lagu xidho oo dhowr iyo toban dooyeeda wada galaan waxaan ku doodnay heshiiskii hore waxyaabaha qabyaha kaxa waxa weeye dowladda puntland concession bay ku bixisay wax ay ka lahayd kambanigaas ma jirin kambaniga hadda abuurmay waxaa wadana d b wall iyo dowladda puntland dowladda puntlandna waxay leedahay sheer shan iyo labaatan boqolkiiba hadda awar xoomaysan lahayd taasi waxay sahlaysaa guddiga maamulaaya ee board of directorka la yidhaahdo inay puntland wax ku yeelato oo talada wax ku yeelato oo wax kastooo laga beddelaya wax ku yeelato intaas oo doodeeda muddo socotay dadku waa degdegayeen aniguna runtii mas-uuliyadda aan hor ilaahay u qaadnay waxaan rabnay wax muuqda inay noqoto wasiir majiinaa waktigeeda ka sheekayn doona ugu dambayn mawaaqifta aan istaagnay ilaahay waa nagu guuleeyey deked shirkadda maamuli doonta aysan noqonayn d b wall ee shirkad u dhaxaysa d b wall iyo iyo puntland ah ayay noqonaysaa oo magaceeda aad dhawaad maqli doontaan shirkaddaasaa maamuli doonta shaqada la rabo inay ka qabatana dhawaan inay qabata ayaa ballantu tahay ballaarintii iyo wax ka bedeliddii adeega oo ugu horeyso si deg dega in loo helo terminal continent intaasi haddii ay qabsoonto waxaan is leeyahay goboladan isbeddel weyn ayaa ku dhici doona jidka muddo dheer baan dadka ku qaylin jirnay laakiin markaan aragnay habaca ku jira dowladda soomaaliyeedu awood dhaqaale yeelata ama iyadoo heshiisyo caalamiga gasha waxaan goosannay inaan isku tashano dowladda soomaaliyeed waa middaa shalay arkayseen wasiirkuna uu lahaa heshiis baan galay madaxweynuhuna uu lahaa ma geli karo horta dowladda aa sugaysaas xaqiiqda marka loo hadlo dowladdaas marka waxay u baahan tahay isbeddel aan annagu qayb ka ahano oo ka qayb qaadano dowlad aanan hay-adaheedii dastuuriga ahaa hadda ay laalan yihiin oo kuwii aqalkiisana waaba soo wada baxa aqalkii hoosena boqolkiiba lixdan wax ku dhow waa soo baxa heshiis aan lagala tashan golayaasheeda dadka u matalaya iyo isteedyada oon war laga hay in la galo oo weliba masiiri ah runtii khatarleeda intaas waxa aan mar walba ka digaynana intaas waxaa mar walba aan ka digayna waxa weeye war talada dalka tala lala cararayay noqotee tala loo midaysan yahay ha noqoto oo loo dhan yahay marka reer puntland waxaan odhan lahaa intaan hadli karni oon lahayn waxaasaa khaldan waa lasoo dhaafaye war hadday wax khaldan yihiin gacanteena aan ula tagno kuwii wax sixilaa aan noqono saasaan odhan lahaa hadii lahay taasaa muhiimad u tahay taasaanan u baahannaha inaan ka wada shaqayno waxaan rajaynayaa arrintaas inaan si waktiga iyo waktigeeda ugu wada hadli doonno haddii ilaaha idmo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka mahad celinayaa akhyaarta soo qaban qaabisay kulankan iyo isu soo baxan
saaxiibayaal guud ahaana barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraada dalsina magaalada muqdisho caawa halkaasi uu ku egyahay barnaamijkan jegeysantaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo